social media waa aalada ugu weyn ee maanta wakhtiga dhalinyarada ku qaadato wakhtiga ugu badanna inaga cuna loona baahan yahay in dugmo iyo fahan loo yeesho bal sidii wakhtiga halkaa ku baxaya positive loogu bedel already wakhtigaas u baxaya waxaa jira dad qaar idhaahda ee naftaada abaal mari si ay wax badan usii qabsato kale Ee, taadu maxaad ka aaminsantahay waxaa la dhahdaa in- intaad soo toostood suuqa tegi lahayd adigoo bilaa qorshe xadhaama inaad hurdada ku noqoto waa run Een, waxaa jirta maamaah tarbiyada dugsiyada noogu dhegsanaan jirta markaynu caruurta ahayn oo la odhan jiray alwaqtu ka sayf fa in lam yaqdac yaqdacuka micnaheedu waxa weeyaan haddii aanad adigu wakhtiga jarin isagaa ku jaraya marka bal si kooban ee, bal rootiinka iyo qababkiisa iyo xiriirkiisa iyo sida loo isticmaalayo bal nooga warbixi qolo waxaa la dhahdaa waa busy waa mashquul qolona waxaa la dhahdaa waa productive oo waa dad wax soo saar leh maanta waxaa aad u fara badan dadka mashquulka ah ee wakhtigooga wax- allaale iyo wax ay ku mashquulsan yihiin ma garanaysa